taliyaha ciidamada loogu yeero asluubta ee dowladda federaalka mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano taliya shub ayaa waxa uu fariin adag u diray askarta u qoran taliskooda ee qaarkood ay u firxadeen dalka dibaddiisa taliya mahad ayaa waxa uu sheegay in ciidamadooda ay u qeybsameen wax la geeyey furimaha dagaalka iyo kuwa u cararay dalka dibaddiisa isagoona ku hanjabay in ay rusqeyn doonaan askarigii aan soo laabanin isla markaana ay ka jaran doonaan mushaaraadkooda ciidan baa naga jiray furama waxaa naga dhammaatay turkiyu jiraa jarmalbu jaamacad ka dhigta waxaas waa naga dhammaadeen aniga amar waxaan ku dhiibay kulle inay rusqo naga yihiin hadduu dhakhtar ahaa meel ku maqnaa hadduu wax kala baranayay midnaba shuqul kuma lihin waa naga ruqs magaciisaa qaali noo ah ninka haddii aan annaga dirnay oo dirsanay waa wax la yaqaan ninbaa iskii u baxaaya waxaa lagu leeyahay waxbarashuu jiraa iskiisu u baxay maxaa annaga waxbarashadiisi naga qusay hal ninoo i weydiistay aniga ma jiro shilinkii ciidanka ninkii wax ku barta oo markuu wixiisa dhammaystayna horey yurub u gelaay maxaa annaga naga qusay ruftiisa ha laga maqlo waayo meeshuu joogay micnihi inta maqanna ama way naga tegi ama way imaanaya dowladda federaalka ayaa wajahaysa ciidan yari aada u baahsan oo laga dareemaya furimaha dagaalka tan iyo wixii ka dambeeyey xamladii uu xasan sheekh kusoo iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona intooda badan ay ku leedeen dagaaladii lafajabiska ahaa ee ka dhacayay gobolada dhexe si kastaba ha ahaatee askarta dowladda federaalka ayaa u qaybsantay kuwa baxsaday kuwa ku baxay gacanta milatariga al-shabaab iyo kuwa iyagoo baryootamaya ku dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab